bismilah alxamdulilah wasalaatu wasalamu calaa rasuli bacd marka hore waxaan salaam diiran hawal umaraha ummadda soomaaliyeed waxaana ku bogaadinaa konton guuradii kasoo wareegtay hanashadii xorriyadda waxaan eeba uga mahad celinaynaa dadaalkii dhalinyaradaas iyo odayaashii iyo rag iyo haweenba ay ka qeyb qaateen in ay miro dhaleen laguna guulaystay in la soo celiyo xorriyaddii dalka soomaaliyeed konton guuradan xorriyadda dalkeenna hooye ee soomaaliya qof walba soomaaliya in uu maanta si weyn u dareemo una xasuusto si ammaanada odayaashu ay ka tageen ilaahay subxaanahu wa tacaalana uu nagu manaystay aan u ilaalino waxa naga dayacmayna aan u hagaajino waxaa xusid mudan sidoo kale muwaadiniintii naftoodii iyo maalkoodii iyo waktigoodiiba u huray hanashada gobonnimada dalkeenna kuwaasoo qiimeyn iyo qadarin gaar aba naga mudan waana maalin weyn oo loo baahan yahay in aan dib u xusuusanno halgankii dheeraa ee dhiig iyo maalba loo huray laguna guulaystay soomaaliya oo laga xureeyo gumaysiga mudan ayaal iyo marwooyin muwaadin kasta oo soomaali ah meesha u duunaba ha jooge eh waxaa habboon inuu caawa u dabaaldego sanad guurada kontomaad ee kasoo wareegtay xornimadii dalkeenna taas oo kusoo beegantay wakti uu shacabka soomaaliyeed la kulmaayo dhibaato fara badan kuna jiro halgan iyo iska caabin dhalinyaro soomaaliyeed oo wax magarad ah isla markaasna ay hogaaminayaan cadow shisheeye oo noogu soo gabada dhammaantoodba diinta islaamka ee wanaagsan ee runtii beri ka ah ficilada aadka u cun mudanayaal iyo marwooyin waxaana saaran dhammaanteenba waajib aada iyo aada u culus waana inaan si dhaba ugu guntanno una noolayno dowladdeennii si dhabana ula soo laabanno xorriyaddeenii iyo midnimadii dalkeenna geedka xorriyadda ee maanta aan harsanayno waxaa dhidibada u aasaasay dhalinyaro soomaaliyeed waqooyi iyo koonfur naftooda iyo maalkooda iyo waqtigoodana u huray kana dhabeeyey ballanqaadkii ahaa in ay soomaaliya ka xureeyaan gumaysiga waxaana ilaahay uga baryaynaa dhammaantood inuu jannadii firdowsa ka waraabiyo halkankii taariikhiga ah looma kala harin rag iyo haween caruur iyo ciro culummo iyo caamo iyadoo ay suurta gashay in midhihii ugu horreeyey ee xorriyadda ay gurtaan gobollada waqooyi ee ingiriiska ka qaatay gobonnimadoodii waxaa kaloo xusid mudan inaan xasuusanno gabayadii allahu naxariista eh abwaankii caanka ahaa cabdullaahi suldaan timacade oo ku qiirooday goobtii calansaarka habeenkii lix iyo labaatankii juun oo caawo kale ahayd yidhina sarreeyow ma nusqaamow aan siduu yahay eega ee kana siib kana saar mudanayaal iyo marwooyin iyada oo weliba lagu dhex jiro dabaaldeggii iyo damaashaadkii lix iyo labaatankii juun ayaa waxaa dhacay kowdii luulyo inay noqotay maalintii labaad ee calanka soomaaliyeed ee xorta ah uu ka dulbabado gobollada koonfureed ee soomaaliya damaashaadkii kowda luulyo waxaa ku mantaanoobay xurowgii gobollada koonfureed iyo midowgii gobollada waqooyi iyo koonfur oo ay yeesheen kuna heshiiyeen inay yeeshaan hal calan iyo hal dowlad taas oo sanad kadib afti looga qaaday dadka soomaaliyeed meelay joogaanba waxaa xusid gaar ah mudan halgankii dheeraa ee dhalinyaro da-yar ah ee soomaaliyeed s n l e s y l ay ku xaqiijiyeen hanashadii xurriyadda gobollada koonfur iyo waqooyiba isla markaana ay kaalin weyn ka ciyaareen isu keenidda midaynta labada gobol iyo labada shacab ee walaalaha ah sina looma iloobi karo kaalintii sharafta laheyd ee ay ka qaateen waqooyi iyo koonfur dhallinyaradaas isu geyntii iyo midayntii kuwaas oo taariikhdu ay xustay inay hantidooda iyo naftooda iyo waktigoodaba u hureen si gaara haweenka soomaaliyeed oo wakti badan ku bixiyey ama dadaal badan ku bixiyey naf iyo maal badanna ku bixiyey oo laga xuso xaawataako waxaa nasiib darro ah in khaladaad badanu ay dhaceen oo aan si saxana loo waajihin ama aan loo maareyn keentayna arrimaha maanta jira dalka guud ahaan gaar ahaan wiiqay midnimadii ummadda soomaaliyeed walaalayaal waxaan dhinaceenna ballan qaadaynaa in midnimadaas dhaawacu gaaray iyo khaladaadkii dhacayba in dib loo saxo dibna loo fiiriyo waxaana hubnaa shacabka soomaaliyeed inay u bisil yihiin maanta in si dhaba arrintaas loo waajaho maadaama ay xaqiiqo tahay in dadka soomaaliyeed meelay joogaanba aysan kala maarmin kalena go-i karin dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan ugu baaqaynaa in la xoojiyo midnimada soomaaliyeed isla markaasna la iska caabiyo ushaqeeyayaasha shisheeyaha doonaya in ay ishor istaagaan horumarka iyo nabadda iyo midnimada shacabka soomaaliyeed waxaan ognahay shacabka somalilan inay caawa ku jiraan doorasho weliba ku dhacaysa si xor ah ku dhacaysa amni ku dhacaysa jawi wanaagsan marka waxaan jecelnahay inaan uga faa'iidaysano fursaddan aan ku hambalyano walaalaheen waxaana u rajaynaynaa inay ku guulaystaan doorashadaasu si cadaaladaho nabada inay u dhacdo natiijada ka soo baxdana ay naqoto natiijo loo aayo sii xoojisa nabadda iyo deganaashada iyo horumarka somalilan islamarkaasna fura u naqota nabadda iyo midnimada gobollada kale ee koofureed waxaan diyaar u nahay inaan wax kasta oo tanaasul ah oo keeni kara in laga wada qeyb qaato midnimada soomaaliya in aan samayno waxaana xaqiijinaynaa in duruufuhu ay isbedeleen dadka soomaaliyeedna maanta ay diyaar u yihiin in hab cadaalada ay u dhacdo midnimadu qanciyana cid walba iyo meel kastoo ay joogto waxaana ku kalsoonahay shacabka soomaaliyeed iyo madaxda reer somalilan inay dareensan yihiin baahida loo qabo midnimadaas dhanka kale waxaa la xawleh konton sano kadib maanta in la raadiyay midnimadii madax banaanidii soomaaliyeed in ay jiraan burbur iyo dhibaatooyin aada u fara badan oo dalka ka dhacay inay dalka ka jiraan ama ay kusoo duuleenba argagixiso caalamiga aan u ogolayn in ummaddaanu ay horumar samayso iyadoo la fulinaayana aragti shisheeye ummadda soomaaliyeed loo geysto dhibaatooyin aada u fara badan haddana ummad walba mas-uuliyaddu waxay saaran tahay dadkeeda waxgaradka iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee ay ka kooban tahay bulshadaas waxaana lagama maarmaana inaan u jeesano sidii aan usoo celin lahayn nabadda iyo kala dambeynta iyo midnimada iyo horumarka waxaad aragtaan in carruurteennii dhallinyaradeenii haweenkeennii waayeelkeennii iyo waxgaradkeennii ay u qaybsan yihiin qaar ku dhammaaday badaha caalamka qaar duruufu ku khasbayso in ay gacan horsadaan shisheeyaha qaar ku dacdaraysan dalka gudihiisa inay u qaybsan yihiin miisaan kasta oo adduunka la saaro maanta shucuubta caalamka waxaa ugu hooseeya labaatankii sano lasoo dhaafay shacabka soomaaliyeed hay-adaha ka shaqeeya tirakoobyada waxay soo gudbiyeen in ugu yaraan hal milyan iyo bar ay ku nool yihiin dibadda iyagoo qaxooti ah oo soomaali ah ugu yaraan hal malyanna ay qaxooti ku yihiin dalka gudihiisa in badan oo kalena in ay san heli karin maanta quutulyamkoodii mudanayaal iyo marwooyin mas-uuliyad weyn ayaa naga saaran dhammaanteen in xal loo helo dhibaatada baahday waktiga dheer qaadatay ee ka jirta dalkeenna mas-uuliyaddaasna waa mas-uuliyad qof walba oo muwaatin ah oo soomaaliya loo baahan yahay inuu gacan ka geysto annaga dhinaceenna dowladda federaalka kumeel gaarka ah waxaan ku dadaalnay muddadii koobneed in dadaal badan lagu bixiyo dhismaha hay-adaha amniga si wax looga qabto amniga hawlahaasu inkastoo aysan weli meeshii loogu talagala gaarin laakiin haddana waxaa noo qabsamay falilahi alxamdu waxyaaba aan ilaahay uga mahad celinayno waxa dhimanna waxaan rajaynaynaa in aan ku guulaysano ummadda soomaaliyeed meelay joogaanba waxaan ku hambalyaynaynaa konton guurada xorriyaddii dalka iyo midnimada waxaan u rajaynaynaa guul iyo barwaaqo waa mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu